والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب صلة باب صلة الرحيم تزيد في العمر bal baabku wuxuu u baabaysan yahay raximka iyo qaraabada oo la xidhiidhiyaa cumriga ayay biirinaysaa oo dee shaygan kollay ilaahay inaguba waajibiyo inaguba adkeeya raximka xidhiidhintiisa san hore usoo marrayno xidhiidhintu kollay maraatibba yeelan eh waxyaalihii kaba dhalanayay sawaabka aakhiro aynu soo marray oo ilaahay inuu yidhi miyaana dee ruuxii adiga ku xidhiidhiyana waan xidhiidhin kii ku gooyana waan ku goyn oo naxariista ilaahay ee halkaas iyo xadiidka inooguba sugan iyadoy taasi dheer tahay cumrigii ayaa ruuxa ugu siyaadaya waasilka ahaa kolleyna axaadiis baa inooguba iman doonta marka wuxuu uhi musanifku raximahu llahu tacaala xadaanaa cabdullaahi bnu saalixin qaala xadaanii laysu قال xdثني cqyl عن بن شhهاaب qال أخبرني أنس بن مالك أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل bal kley sندka waadadaynu soo maray cqaylkana waa أصxaabtii iبن شhهاab iyo xertiisii raggii ugu waaweynaa buu kaga mid yahaye inta badan laazimay cqayl alayli cabdاللahi بن صاaلحna maalin dhaweydba waan soo haynay wuxuu uhi markaa أنس بن مالك أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu yihi maن أحب ruuxa jecelaada ee jecel weeye isagu doonaya jecel an yubsada in loo waasiciyo lahu isaga fيi risqih risqigiisa loo waasiciyo wa an yunsaa in la dibdhigo oo lahu isaga fيi ahari raadkiisa waa ajashiisi iyo cumrigiisiina loo dibdhigo isaga jecel ee taa doonaya falyasil ha xidhiidhiyo raximahu qaraabadiisa haba xidhiidhiyo oo ruuxu qaraabadiisa ha xidhiidhiyo xadiidkan lab ibn macni markaa waxay israacon isagu waa maxamed aabihiina macni baa la idhaa haddana awowgii moxamed buu noqonayaa awowgiisa labaadna macni baa la yidhaha awowgiisa kale ayaa nadalo la yidhaha malaa saxaabiba ahaa bal waxa weeyaan waa ninkan waa nin reer kifaara oo hiqa oo atbaacu taabiciintii raggoodii dhexe kaba mida ama dabaqadii sufyaan ibnu cuyeyne iyo isagu moxamed aabihii macni ibnu moxamedna kolley xaaf ibnu xajar qowlkiisu waa yar kala duway oo kitaabkiisa taqriibna maqbuul buu kaba cabira waa darajo yar hooseeysa laakiin mutaabacaadka iyo cid kale hadday wax la wadaagsadaan xadiidkiisi ku xoogoobo laakiin fatxulbaari wuxuu kaba cabiraa nin hiqa in iyo xadiidkiisi uu yar yahay bal waxaan leenahay waa nin hiqa labadooduba haddaba macni marka ayaa wuxuu ka warinayaa saciid ibnu abi saciid almaqburi isagu waa taabici aadu shahiira isagii aabihiiba labadooduba abu hurayre wax kaba wariyo kolle aabihiibu wax kaba wariyaayo abu hurayre kasii warinaye wuxuu ihi abu hurayre qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yaquulu man sarahu ruuxu farax gelinayo an yubsada lahu fii risqih risqigiisa in loo waasiciyo wa an yunsa'a loo degdego lahu isaga fii aharihi raadkiisa iyo ajashiisa iyo cumrigiisana loo dheereeyo falyasil raximahu raximkiisa xidhiyo bal labada xadiid waa laba xadiid oo isku mid ah waana laba xadiid oo saxiixaba inooguma sugan waana si aan leeyahay bukhaari kitaabkiisa kalena uu ku wariyun labadaba xataa sanadkoodani waa ku wada suganyay waxaan cabdullaahi ibnu saalix ka hore ahaynba waxay ku yar kala duwayin ka hore ee anas man axaba lafdigiisu yahay ruuxa jecel ee doonaya weeye xadiidka abu hurayrena man sarahu baa lafdigiisu yahay waa intay lafdi ahaan ku kala duwan yihiin axaba iyo sara waana isla macnoun maqsuudka oo ruuxa isagu jecel ama ruuxa dee isay ku farxaye isay ay farax gelinayso oo waxaa ku farax geliyaana waxaad jeceshahay un weeye on intaa yar baa labada xadiid ee abu hurayre iyo anas uba dhexaysa inta kale waa isku mid bal qaraabadiisa habaa xidhiidhiyo bal markaa kolley xadiidka ta iyada inooguma sugani waxa weeyaan qaraabada oo la xidhiidhiyo dee kolley alfaada inoo dambaysay markaa aahaarta inoo dambaysana hadduu dee taqwo ilaahay ruuxu raacsado dee nin faajiraaba qaraabadiisa xidhiidhinaya waxaa la arkaa umuurahan adduunyo waa ku helaya laakiin dee ajrigii aakhira iyo wixii ma helayo ruuxii bal dee waayo dee isna waa camal khayr oo isna ikhlaas iyo inuu ilaah daraaddii ulaba imanayo uba baahan ruuxa isagu qaraabadiisa xidhiidhiya isagoo taqwo ilaahayna ay u dheer tahay oo raacsaday taas oo kuba sifoobay ilaahay risqigiisana waa u waasiciyaa oo xidhiidhintaasi waxay keenaysaa risqigoo loo waasiciyo oo waa waxyaalaha kaba dhalanaya ilaahay sabab ugaba dhigay risqiga waasicintiisa cumrigiisii oo loo dheereeyana way keenaysaa waa xadiidka ta inooguma sugan bal xagga risqiga waasicintiisu ama barakeyn loo barakeeyaa macnaheedu iskaba daahir bay noqon ee xagga marka la eego cumrigiisii oo loo dheeraynayo horta lafdigan ahar asalkiisa hore waa raadkan dee imaka ruuxu markuu socdaba raadkiisana ama wixii dee soconaya raadkii kaba muuqanaya kaasba ahar lagu magacaaba halkanayn waxaa lagu fasiray waa ajashi iyo cumrigii sababtuna waxa weye ruuxu dee intuu nool yahay raad waa leeyahay kol hadduu dhinto raad damboo hadhay iyo wax ahara uu leeyahay oo markaa jirto kaa maxsuuskii maba jirto in aharkani wuxuu la socdaa un cumrigiibuu laba socdaayo intaa uu nool yahay uu soconayana ahar waa leeyahay laakiin kol hadduu dhinto ahartii way joogsanaysaayoo san baa deetaa adigu iyadoo ahar laba idlaaqay loolama jeedo cumrigii iyo ajashii loogama jeedo in yar baa ishkaal markaa xadiidka yimaada culimaduna ay halkan kolley jawaab u baahdaan ishkaalkaasi waxa weeye waxaan ognahay oo dee aan yaqiinsanahayna qur-aankiina inooguma sugan kol haddii ruuxa ajashiisu ay timaado inaanu dee ajashiisii kana horeynahayn kana dambeynahayn oo saacadna aanu kaba dambeynahayn taas weeye xadiidkana waxaa inooguma sugan xidhiidhintii qaraabada la xidhiidhinayay inay keenayso dee ta'khiir ahareed ama ajal marka kolley laba jawaabood bay culimmadu halkan laba yimaadaan mid waxa weeye in dibdhigani waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala cumrigiisiibuu u barakaynayaa waqtigiisiibuu u xafidayaa oo dee inay awqaaddeenna inteeda badan waxaa la arkaa meela joogjoog iyo inagu xaan macno lahaynun faa'iide adduunya mid aakhira inoo lahayn inuu waqtiga inagagaba lumo ee waqtigiisii baa ilaahay u xafidayaayo inuu kaba dayacmo ugaba xafidayaayo uu barakaynayaao wax fiican inuu laba yimaado anfaco bal isagoo dhintay ajrigiisa iyo hawaabkiisna uba sii socdo ayaa ilaahay subxaana wa tacaala waafajinaya oo bal matalan taasba weeye deeta markaa waxaabay noqonaysaa waa arrinku maaha saacaddiisiibuu ka dambaynayaaye waqtigiisii ayaa ilaahay u barakaynayaa waxa markaa uu ka faa'iidaysanayaa ilaahay baana u xafidayo inuu ka dayacmo ugaba xafidaya taas baa waxaa keenaysa acmaal saalixo ah oo xataa isagoo dhintay uba sii socota sida tii aynu soo marnay ee ahaydba sadaqo jaariye ah iyo cilmigii laguba intifaacayay iyo khalafkii ama duriyadii saalixad ahayd iyo waa ajri sii socda oo kale iyo umuurahaas baa ilaahay subxaana wa tacaala waafajinayaayo markaa macnuu wuxuu noqonayaa waqtigiisii cumrigiisii ayaa ilaahay uba barakaynaya wixii ka xumaynayay buu ugaba dhowrayaa in dee saas oo kale awlaaddiisi iyo risqigiisi iyo waxaas oo dhan ba loogu barakaynaya bal taasi waa macno waa jawaab in oo markaa dibdhigii baa lagu fasiray maaha waqtigii kama dambaynaye waa isagoo waqtigiisii loo barakeeyo loo ilaaliyo loo xafido aada ugaba faa'iidaysto onay waxba kaba dayacmin marka dee faa'iidada uu kaba faa'iidaysayna cumri labaad bay u noqon isagoo dhintay baa camalkii uba soconaya wax fiican buu kasbaday oo ajrigiisii uba sii socdaa maamaad uguba intifaaco jawaab labaad ay culimadu leeyihiin waaba iyagoo kuba xambaaray arrinkani inuu xaqiiqo yahay laakiin dee bal imika waxaan ognahay sacaadadii iyo shaqaawadii oo kale ruux ilaah baa qorayoo ruuxan isagoon dhalan baaba ama aan jirinba abuurminba inuu saciid yahay iyo inuu shaqiyay loo qoray haddana waa kuwan asbaaba leh ee dee ninkii isagoo ahla sacaade ahna camalkii saalixa baa loo dhib yaraynayaa loo sahlayaa iyo iimaankii khaatimo fiican buu yeelanayaa kii shaqaawo marka hore laba qorayna yosayro licamali ahli shaqaawo waa loo dhib yaraynaya isagiyo naftiisii baa la iskuba daynaya marka arrinkanna waxa weeyaanuun walow cumrigu cumrigii baaba sabab leh xagga marka la ego ziyaadadiisa iyo nuqsaantiisa saa shaqaawada iyo sacaadaduba ay sabab u leedahayoo ilaahay baa subxaana wa tacaala asbaabihii cumriga ruuxa loogu sii biirinayay kaba dhigay inuu dee hadduu la yimaado silatu raxim lala yimaado cumrigiisa uba biiro laakiin taa bal markaa waxaabay dee ay yidhaahaan kollay laba xaalay soo kala qaadaan midi malagan iyo dee kuba shaqale wixii uu og yahayba weeye oo isaga markaa looba dhiibay oo haddii uu dee ruuxani qaraabadiisii xidhiiyo maalan waa isagoo cumrigiisu intaa gaadhayo hadduu xidhiidhin waayona halkaa uu kuba joogsanayo marka ama ilaahay isaga agtiisa iyo cilmigiisii wixii ku sabqay dee ama xidhiidhintan waa ogaa uu xidhiidhinayo cilmigiisiibuu kuba sabqay ama goyntan oo xaggiisa waa ka go-an yahay ee waa binisbati lima maalan dee ama wixii ay ogaan karayeen malaa'igta hatay markaa wixii ahaaba oo saasay barhkood kaba cabiraan midna alqada almubram midna alqada almucallaq qada almubram oo kaa dee ilaahay subxaana wa tacaala cilmigiisii kuba sabqayo isbedel ma laha qada almucallaqna waaba kan oo kale yamxu llahu maa yashaa wayuhbitu cindahu umulkitaab oo maxwi iyo dee isbaat waxyaale uu kuba yimaado dee asbaaba leh oo arrintu ay tahay waa dee waxbay kuba xidhan tahay qadaani kuba xidhaye hadduu xidhiidhiyana intaasaa cumrigiisii looguba daraya uu gaadhaya hadduu xidhiidhin waayana dee intaasuu kuba joogsanayaayo binisbati limaa dee cinda almalaki iyo taas oo kale ah ama kaa maxwigiiyo isbaatku kuba imanaya bal taasna waa jawaabtooda labaad ay leeyihiine laakiin dee ta uu rasuulka ilaahay noo caddeeyey xidhiidhinta qaraabada la xidhiidhinayaa arrintan weyn bay leedahay manfacadan weynaa adduunyo risqigaoo ruuxii loo waasiciyo iyo iyadoo cumrigiisiiba loo dheereeyo taas bay leedahay baabun man wasala raximahu axabahu ahlah ninka raximkiisa iyo qaraabadiisa xidhiidhiya ehelkiisa way jeclaanayaan xadaثna mحamed بن kaثيiri qال أخbarana سfyaan عan abi isxaaq عan maqrأة عan iبni cmara qaala kolley halkan ahar weeye bal waaba dee mid keliya uunoo uu ta soo celceliyey uunoo sanadka unbaa xagga hore xoogaa iska bedelay weeye abu isxaaqan waa imaam abu isxaaq asabiici la yidhaaho kolley abu isxaaqa meelahan gelaya meelahaasan oo kale waana nin camr bni cabdilaahi baa la idhaha taabici ahaayo aadna cumrigiisa uba dheeraaday dadkii cilmiguna ama aad uba faafiyeyba ahaa bal dabaqadiisaas oo kale iyo rag idugu dhowr oo culimmadu ay tiriyaan oo yidhaahaan inta badan axaadiista badankeedu dee waa axaadiis aanay iyagu warinayni way jirtaaye laakiin lixdan ay magacaabaan oo yidhaahaan axaadiista badankoodu iyaga ku wareegta taas buu adigu lixdaa nin ka midaba weeye abu isxaaq asabiici wakhtiyadii dambe ikhtilaadha kuma yimaado bal ninka meesha inoogu jiraa waana ahar baan leenahay xadiid marfuuca maahe waa ninkan maqra lagu magacaabo waan usoo celin doonaa kunyadiisana abubukhaariq baa la idhaha kolley reer cabdilqaysna waa loo nisbeeyey waana nin taabiciya isaguba saa markaa waxaana ay tahay ninka taabiciga dee adigu bal xafnu xajar maqbuul bu kaba cabir adigu waa ujeedadu waa nin xifdigiis iyo waxyaalahaasi maba adka markay cid kale ay wax la wadaagsatay laba wariyaanna xadiidkiisi de waa xadiid la aqbalayo o la qaadanayo hadduu keligii wax la wadaagsanayana keligii dee xujo ma noqonayo xadiidkiisii gaar ahaan loo ictimaadsado kolley markaa kalena layinulxadiid buu kaba cabiraaye bal laakiin waa ahar kolleyna bukhaarina meelaha abaragno markuu arrintu aathaar ay tahay oo kale in walow dee hadiyo goor in walana dad aanu marka kale axaadiista kale dee marfuuca kaba warin ba dee kolkol kitaabkiisan soo gelayse macnihii xadiidkani uu inoo keenayena ama aharkana waa taa xadiidkaas saxiixa ahaa ama labada xadiid ee ta saxiixa macnahan kuma soo maray weeye can ibni cumara qaala man itaqaa rabbahu rabbigii ninka kaba cabsada wawasala xidhiidhiya raximahu qaraabadiisa xidhiidhiya nusia waa nusia waa loo dibdhigaayo fii ajalihi ajashiisa waa halkii aharka lagaba cabiray waa loo dibdhigaaba cumrigaaba dee u barakooba ama loo dheereeya wasariya uu bataa maaluhu maalkiisuna ilaah baa subxaana watacaala sabab kaba dhigay maalka uguba bato waaxabahu ahlihu ehelkiisuna way jeclaadaan taasna waa shay iska waaqaca oo ninka haddii ehelkiisii xidhiidhanaya ziyaaranaya u ixsaan falaya wax taraya in dadku ixsaankani had iyo goor qulubta dadka waa dee qabsadaayo way kuba jeclaanayaan atarkan ninkii gooyeyna way nacayaan kaa xidhiidhanaya waxu taraya u ixsaan falayana ehelkiisna way jeclaanayaanoo marka xaggii ehelkiina jacayl buu soo beerinayaa maalkiina waa barakaynayaa oo maalkiibaa uguba badnaanaya cumrigii baa uguba dheeraanayo marka ninkii doonaya cumri dheer iyo waxa weeyaan doonaya maal badan oo kale dee waa sababtii asbaabihiisa waxaa kaba mida sababkan aan hayno ee silaة الraxim xadaثna abu نuعaymi qaala xadaثna yunus بn abi isxaaq qaala xadaثanii maqrأw abu mukhaariqi huwa اlcabdiyu qaala bn cumara sanadkii wax kaloo iska bedelay ma jirtee labada nin ee hore isbedelay matniguna waa kii aynu soo maray uun ee wax kale ma aha lafdiyaa dhici karta haddee ficilka siduu kuba yimi ama wasanku kuba yimi in yar isbedel ha kuba yimaado marka abu nucaym waa nin aynu marar kala duwan soo maray oo de waxa weeyaan sheekha bukhaari ah marar kala duwan oo horeba aynu inta aynu kusoo jirnay maka casharadaa kooban kuba soo maray yunuskana abu isxaaqi waaba kanoo yuuskan loo nisbeeyey waa dee abu isxaaq baa dhalay abu isxaaq yaa sheegaye weeye kolley isaguna nin isna aada u qiimo badan oo ciise bnu yuunus la yidhaha rijaala saxiixeyn kaba mida iyo ayaa iyo nin kaloo israa-iil la yidhaha la arkay inuu inoogu yimaado kitaabka iyo raggaas baa yuunuskani siiba dhalay waa qoys adigu dee kolley reer adigu hamdaan ah oo odayga marka la eegayo dadkaba beermo kala duwan oo cilmi xambaaray nashriyeyna way jireen walow yunuskani uguba yaraanaya ragga marka la eegay namadiisa kade marka la eego xagga cilmiga iyo ugaba koobna iyo awogii aabihii marka la eege ama inta dambe waa kii hore uno laakiin waxaa inoo soo biiray un maqra oo uu sii tacriifiyey xadathanii maqrau abu mukhaariqin huwa alcabdiyu waana ninkaa cabdi ama loo nisbeeyey reer bani cabdilqays oo reer aada u ballaarhnaayo cabdulqays la odhanaya nisbadoodaassan kuba yimaada kolkol alcabqasi iyo bilowgii kitaabkan cibaaro saas soo aragnay malaa markii uu inoo bilaamayey uun taa sanadkii ka yar horeeyey bukhaariya saddexda ahaa ayaynu cabqasi kusoo aragnay waa iyaga uun tanna waa ta badan oo alcabdiyo iyadoo kelimadii hore uun nisbadii markaa lagu koobo alcabdiyo qaala bnu cumara bal kolley kitaabku waa inoo socon doonaa cibaaradan huwa alcabdiyu dee daahir waxa ahayd ba inaan waxba un laba yidhaaho xadathanii maqra wa abu mukhaariqin alcabdiyu taasuun laba yidhaaho kuwadan aan loo baahdeen laakiin kolley muxadisiintu arrin ay isticmaalaan baa jirta oo sanadkaa dhexdiisa marka ay kuma jiraan ama huwadan bay isticmaalaan ama yacni bay isticmaalaan ama cibaaro saasay isticmaalaan oo sababtuna waxa ay tahay bal imanka markaad sheekhaagii wax ka maqashay adigu sheekii aad ka maqashay xagga nasabkiisa aada sheegaysa iyo wixii kaleed kaba sheegayso waa adiga inshahaagii iyo adigaa odhanaya cid aad wax ka warinayso dee isaga magaciisan iyo ma warinaysa magaciisa aad garanaysa weye marka sheekaaga sida doontaad odhan kartaa imanka abu nucaym oo kale hadduu idhaha xadathanii abu nucaym alfadl bnu dukayn waxyaalo uu sii raacraaciyo bukhaari waa halkiisii laakiin marka sheekha la dhaafo dee waa cibaaradii sheekagaad soo naqlinaysaa sheekaaga cibaaradiisa oo imanka abu nucaym ayuu ka maqlay bukhaari isagoo yidhi xadahanaa yunus bnu abi isxaaqa laakiin mid baa imanaysa inuu ku joogsado un sheekhi xadahanaa yunus ayuu kuma joogsaday intii aad sheekha ka maqashay intaasun bay ahayd hadhow marka dambeed sii warinaysa adigu miyaad leedahay inaad tidhaahid in xadahanaa yunus bnu abi isxaaq taa ma lihid oo sababta waxa weeyaanna waxaad leedahay hebel baa sidaa yidhi eh waxaanu odhan baad markaa ka yeedhsiinaysaa hadha hadal beenaa soo gelayo waxaanu odhan baad sheegaysaa marka maxay deeta sameeyaan kolbaa dee ninkii loo baahanaya tacriif oo had iyo goor dad isku magaca ayaaba imanaya ama iskuna dhowdhow on la kala garanahayn markay doonayaan cibaaradii sheekhooda inay ilaaliyaan wixii riwaayadooda ahaana waxbaan aanay ku darin si aanay been uguba dhicin gees kalena ruuxii ay tacriifiyaan oo ruuxani ku yahay ay sheegaan xaggooda ay kaba sheegaan ayay ama huwa ama yacni la yimaadaan aadna asaaniidda way ugu soo noqnoqotaa labada saxiixna way kuba soo noqnoqotaa taasoo kalea muxuu odhanaya imanka yidhi xadathanii maqra-u abu mukhaariqin riwaayadiisii de uu sheekhiisii abu nucaym kaba maqlay ee isaguna sheekhiisa kasoo naqlinaya intaasay ku koobnayd ee laakiin cidda uu yahay riwaayada ulamay socon haddaba hadduu markaasu yidhaah xadathanii maqra-u abu mukhaariqin ilcabdiyu ine waxaanu leeyahay yunus baa saa yidhi waxaanu odhan buu ka yeedhsiinaya saa daraaddeed baa maxay doma si tacriifkiina uba xasilo ay umuurtaasna isagaba ilaaliyaan ayay huwadan la yimaadaan ama kolkol yacni bay meelahan dhigtaan oo yidhaahaan marta xadathanii maqra-u abu mukhaariqin yacni alcabdiya wuxuu ujeedaa ninku waa ninkii cabdi buu uga jeedaa maka isagoo idhaahada ay ku jirto sanadkiisii xadathanii sufyaano sufyaankuna inacuyeynana waa noqdaa thawrina waa noqdaa sheekhiisna intaasu ku gaabsaday wuxuu doonayaa inuu kala saaro oo uu caddeeyo ma odhan karo dee fulaan baa yidhi xadathanii sufyaan thawriyo ama sufyaan ibnu saciide hadduu isagii ahaa maxaa odhan xadathanii sufyaanu wa huwa athawriyu markaa riwaayo maaha isagaa xaggiisii kaba sheegaya ama waxaaba odhanaya yani wuxuu ujeedaa ninkan sufyaanku yidhi athawriya marka huwadan macnahay xambaarsan tahay ayaa macnahaas ah oo waxa weeyaan ruuxiina waa lagu tacriifinaya riwaayadiina waa laga saaraya si aanay u noqon sheekhu waxaanu isagii kaba maqlin aanu isagii u tiirin oo intaas ba de xataa waa magacaas bay iska dhowrayeen oo dee sheekha cibaaradiisii bay ilaalinayaan waxaan isaga wuxuu kaba maqlahayna inay isagii utiiriyaan oo la yidhaha hebel baa saa yidhi dee arrinku ma noqonayo bal markaa huwadan waxay macnahay tilmaamaysa xambaarsantahay intaa weeye kol haddaan maanta sheegnay yacnina way gashaay maalin labaad kuma laabmayo bal markaasee imaka taasaan sii ogaaneyn wuxu uhi qaala bna cumara man itaqaa rabbahu rabbigii ruuxa kaba cabsada wawasala raximahu qaraabadiisa xidhiidhiya unsia lahu fii cumri halkii nusia un weeye unsia waa loo dibdhigaa fii lahu isaga fii cumri wahariya maaluhu xoolihiisna way bataan waaxabahu ehlihu ehelkiisna way jeclaadaan bad baabu biri laqrabi falaqrabi bal ixsaankii loo ixsaan falayay ruuxa dhow haddana ka ku xiga taas buu yahay kolley tan iyada waa xadiidkii bahs ibnu xakiim iyo keyrkiiba horeynuguba soo marnay halkii biriga labada waalid markan soo haynay ama biriga hooyada oo dee dadkii qaraabadaada xaq bay kugu wada leeyihin inaad xidhiidhisana waa lagaa wada doonayaye haddana xaqoodu wuxuu usii kala badnaanaya usii kala weynaanaya siay kolba u kala dhow yihiin waana macno aynu awal hore soo marnay xadiidkanunbaa inoo imanaya xadaثna xaywة بن شhurayxi qاl xadaثna baqiyaة can baxiiri can khaalid bni mcdana can اlmqdam bni macdi kariba anahu samca rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm bal xadiidka macnahaan waynu soo marnay sanadka nin inoo soo horeeyey ma jirtee laakiin maalin dhoweyd baa waxaan soo haynay oo sanadka dhexdiisa galay kolley xadiid aynu maalin aan dheeraynba xaywatu xaywo keliyuu dhigtay lakin de waxa waa xaywat bnu shariix maantana waan haynaa kolley laba nin bay kala yihiinoo manaa kani waa sheekha bukhaari kaasna waa nin atbaacu taabiciintii kamid ahaayo sanadka dhexdiisa kuma sugnaa kolley xadiid horeynu soo marnay unbu ha waxaa xadiidkii raqamka koob iyo afartanka ayaa waxaa ku jiray xadaثana cabdullahi bn yaziid qaala xadaثanaa xaywatu labadoodu magac bay wada leeyihin xaywat bnu shurix iyo xaywat bnu shurix ruuxu markaanu dabaqaadka loo qoonay ijtimaa waa iman karaa lakin waxa dhib yar inood ku kala saareysaa midi waa sheekha bukhaari ee uu laba kulmay oo isagiina dee dadka ugu waaweyn uu laba kulmay waa dadkii atbaacu taabiciintii ugu yaryaraa inta badanna waa dadkii ka dambeeyeenoo waa kuwa u badanba midna waa ninkaa sanadka dhexdiisa ku jira waana nin taabici o haddaba bal waxaan leenahay labadoodaba xaywat bnu shurayx baa la idhaahay kan aan maanta hayno ee sheekha bukhaariya xaywat bnu shurayx ibni yaziid baa la idhaha awowgii yaziid baa la idhaha waa nin reer xadaarimta kaba mid ahaa abulcabaas kunyadiisu ay tahay waa nin lagu kalsoon yahay waana dadkii atbaacu taabiciintii laba kulmay kaas wey ama kaa hore xawat bnu shurayxa laba yidhaaha ee awowgii safwan baa la raaciyaa ama awowgii safwan weeyo waa reer kaleo reer tujib lama odhanayo halka kan kunyadiisa abulcabaas ay kaba tay kaa abuzurco weeye waa nin reer masar ahaay oo intuu hiqo yahay weliba itqaan badan zaahid faqihana ahaa bal karaamaad lagaba soo naqliyo ka hore ee taabiciga atbaacu taabiciintiha marka waxa ay ku kala duwanyihin kana awowgii waa yaziid waana sheekha bukhaari kaasna sanadkuu dhexda ka gelaya dhexduu kaba gelayaayo xayat bnu shureyx ibnu safwan baa la idhahay bal waa dee tafriqo weeye ama baqiya kolley waa nin macruufo baqiyat bn lwaliid la yidhaaho waana nin atbaacu taabiciintii kaba mid ah waana nin sidiisa saduuq bay u yidhaahaaneen laakiin waa nin tadliiskiisa badan macnaa dad aanu wax ka maqlin buu axaadiisii u tiiriya weliba hadduu dad hiqaadun ay tahe waxa ku badan dad ducafo ah inuu hadduu doono qariyo oo iyagii aanu sheegin oo dadku ridayaa nin daciifa uu rido nin hiqo oo ka sheeya uuba guuro weliba dhibta badan ee uu ninkani leeyahaye jirtaana waxa weeye tadliis ay ku magacaabeen tadliisu taswiya oo anwaacda tadliiska ka ugu xun ah ugu dhib badan ba bal ruuxa ay kuba sugnaatay dee jarxi ay kuba keenayso ayuu isticmaalayo tadliisu taswiyana waxay kaba dhigan tahay tadliiska asalka hore waxa weeyaan kasoo qad aniga xadiidkii imaka igaba maqashay liasbaabin ma ayaa doonaysaa inaanad ii sheegin oo sheekaygii ood laba kulantay adig baad soo gaadhay inta badan kolka laba nin oo isku dhawo xaggii da'diyaba ma ninkan de ay iskuba filka yihiin isku da'da yihiin buu kaba warin baaba dhici karta kolkoltaa inuu sameeyo arrimo kale uba sameeya kolkol waxay u sameeyaan dee ninkan ay wax ka wariyeen oo daciifay doonayaan bal inaan la garan oon la dareemin oo deetay xadiidkii ninkii ka sarreeyey uba guuraan marka wax tadliis la idhaha dee kolley dad badanna oo lagu yaqaanay taa way jirtaa kutub gaaroo lagu khaas yeelayna oo nadmi iyo nasriba lihina qoladaas ururinteeda way jirtahay bal tadriisku taas weeye laakiin noocan uu isagu sameeyaa waxa weeye xadiidkii sheekhiisii hadduu doonama ridayo waa sheekhiisii uu kaba maqlay sanadka dhexdiisu gelayaayo waxaaba meeshii kuba jira nin daciifoo laba ninoo hiqa u dhaxeeya kani waa hiqo nin daciifuu kaba wariyey nin kaloo hiqaa ka dambeeyey isna soo gaadhay markaasuu tuurayaa kii dhexuu meeshii ka tuurayaayo labadii hiquu xidhiidhinayaa marka maxay taasi noqonaysaa sanadkiibuu simayaa dadkii fiicfiicnaabuu ku simayaa tajwiidna way idhaahaan fiicnayn dadkii sanadka intii fiicfiicnayd buu sheegaya markaasaa dee ninkii aan xaqiiqada ogeynen arrimaha la soconi markuu arko sanadkii oo dad wada fiicani ku jiraan ayaaba la odhanaya xadiidkani waa saxiixba ama xadiidkani waa xasan sababtu waxa weeye dadkii waa dad wada fiican nin la daciifiyaa ma jirta meeshiina wax la ridaa jirta marka isaga halka mudalisinta kale loo baahdo in ay yidhaahaan xadathani inay arrinku beenay sheegayaan maayo waxbay qarqarinayaane cad iyobay isticmaalayaane inay caddeeyaan u yidhaha xadathanii ama samictu markaasaa la aqbalaa haddii uu cad yidhaahana waa laga joogsadaa isaga waxa mushkilaha sheekhiisiiba maaha hadduu doon dhexdiibu kaba jira markaasaa sanadkii loo wada bahdaa samaac in la wada eegayo dadkani inay wax kala maqleen oo bal waa nin markaa baqiyat bnu walid caalim haba ahaadee arrintaa samayn jiray laakiin xadiidkan dariiq kale behaqi iyo ayaa dee halkan samaac inooguba caddaaday oo ama samaaciisa inooba caddeeye bal xaaladiisu waa nintaa ama ninka sheekhiisa baxir ibnu sacd buxayr aabihii sacdi baa la yidhaha saxuuli waa nin siqoo saadisa weeye ama ninka kale taabiciguna waa nin aada u qiimo badnaa cibaado badnaa siqana ahaa khaalid ibnu macdan saxaabiguna waa saxaabi mashhuura walow qolooyinkii yaryara haba ahaado dee hijradii malaa dhalashadiisu dhowr sanadood un bay kaba horeysay shaamna waa degeen beri dambe u dhintay oo toddobiya siddeetankii hijrada saxaabigu annahu samica rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquulu rasuulkii ilaahay buu maqlay isagoo leh in allaha ilaahay yuusiikum oo dee horesan usoo sheegnay kitaabku la mid maha kitaabkii saxiixa ahaa inta badan akhlaaq iyo suluk iyo adab buu kaba hadlayaa xalaal iyo xaraam iyo taas markaa wixii uu shardiyey kitaabkiisa saxiixa muu shardiyin oo ragga caynkana imaka baqiyahaasi labada saxiix meel keliyu muslim kaga sugayo weliba mutaabaca nin kale ay la socdo nin kalea la socdo dee ninka kalea la ictimaadsanaya halkaa keliyuu muslim kaga sugaya bukhaarina dikriba kuma laha laakiin halkeednana waa kitaab akhlaaqeed kitaab aadaabeed waa kitaab dee xalaal iyo xaraam iyo umuurihii aada la isugu adadkeyn jiray sanadku aanay kuba sugnayn in inta badanna duruqdan dee waxyaala duruq kalena waa leeyahay isagu kan haba soo dhigtay oo dee waa kan baqiye makaba halka wax kaba warinayo san hore usoo sheegnay shardigii kitaabka saxiixii lahaa kitaabkeenani ma laha kutubtaa kale ee walow saxiix uu badan yahay iyo xasan oo daciifku uu yar yahay kol kolna aahaarta ay isagaba badnaanayso dacfigaasi haddana dee kutubtan kale ee labadoodaba wada dhigtun buu la xukum noqonaya kitaabkani oo uu la xukum yahay ama la derajo yahay wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahay in allaha yuusiikum biummahaatikum ilaahay waa idiin dardaarmayaa hooyooyinkiin de waa berigood iyo ixsaankooda uma yuusiikum biummahaatikum uma yuusiikum biaabaa'ikum waana tii aynu soo marnayba saddex gooroo halkan xaafid ibnu xajar iyo mar ibnu kathiir iyo mar ay xadiidkan soo naqlinayeen yuusiikum biummahaatikum saddex goor bay ku celceliyeen iyagu soo naqlintoodaasbe uma yuusiikum aabbayaashin buu idin dardaarmayaa ixsaankooda iyo berigooda uma yuusiikum wuxuu idin dardaarmayaa ina u ixsaan fashaan bilaqrabi falaqrabi bal haddana qaraabadiina waataynu soo marnay adnaaka faadnaaka cibaaro saasaynu soo marnay haddana say u kala dhow yihiin ayay u kala xaq badnaanayaan buu idin dardaarmayaa bal xadiidka ibnu maajahiya baa wariyey kollay rag ninkan inooguma jirana dararkiisa aamin baan kabanoo meelo kaloo samaac inoogu cadiyay baaba jira oo bal markaa xadiidku waa xadiidka la qaato ayuu noqonaya ama de waxa weeyaan saasaan leenahay xdثna موسى بن إسماعيل قال xdثna الkhزرج بن عثمان أbو الخطاب السعدي قال أخبرني أbو أيوب سليمان سليمان مولى عثمان بن عفان قال جاءنا أbو هريرة عشية الخميس bal أثر weeye walow dee xadimayeyn inta hore marka dambe xadيiث marفوuca inoo raaci doono duruq kalena xadiiثku inooguba yimi ninkan khasraj ibnu cuhmaanna kolley ibnu macin suu xaafid kaba soo naqliyo saalix buu kaba cabiray saalix buu kaba cabiray ibnu xibbaan iyo cijri iyo ibnu shaahin iyona kutubtoodan ay dadka siqaadkaa ku ururiyaan walow raggaba intoodaba tasaahul laguma sheego ayay iyagu waxa weeye ay kuma soo arooriyeen daraquniybaa de adigu hoos u yar dhigo cibaare yutraku kaba cabira bukhaarina kitaabkeenan unbuu kaba wariyo bukhaari unbaa kaba wariyo kutubtan kale usuusha ah asal ahaan midna kagamaba sugna ee kitaabkeenan aladab lmufrad unbuu isagu kuba sugan yahay waana nin yar mutaqadim oo dee saxaabadii qaar waa soo gaadhay laakiin mu arago waa atbaacu taabiciinti un ama isaga waxa weeya ninkan ka dambeeya sulaymaan bal magaciisa sen waa la yidhi waxaa kaloo laba yidhi oo dee ninkii kutub taraajima doonayay inuu magaciisa kaba baadho waxaa dhici karta halka sulaymaan inaanu kaba helin oo magaciisa waxay yidhahdeen cabdullaahi ibnu abi sulaymaan baa la yidhaahna waa la yidhi oo macnaa bal waa arrinkan magaciisu waa sulaymaan amase may-e waa cabdullaahi ibnu abi sulayma sulaymaano kolkol kutubta taraajimta halka cabdillaahiyada ayay kuma soo arooriyaan waa nin taabiciya oo isaguna bukhaarina kitaabkeenanu kagaba wariyey sunanta abi daa-uudna riwaayo kuba leh abu ayuubkan ee bal waxaan leeyahay sulaymaankan waxaaba leeyahay magaciisu waa cabdullahi ibnu abi sulaymaan oo labadaba arrimood culimadu way soo naqliyeen waa laba qowl oo kala jiro wey ama jiro weyn wuxuu yihi haddaba ninkaasi waa mawaalidii adigu kolley umawiyiinta ama reer cusmaan ibnu cafaan mawihiisi qaala jaaana abu hurayrata noo yimi cashiyata alkhamiisi maalin khamiiseed galabteed buu noo yimi leylata aljumucati habeenkii jumca adigu jumca soo gelay waana dee maalintii khamiiseed galabteedii bay ahayd faqaala wuxuu yihi isagoo majliskii la joogo uxariju waan cidhiidhayaa oo cidhiidhi baan kuba ridayaa macnaa waxaan laaziminayaa dembi iyo cidhiidhi calaa kulli qaadicin ku kastaoo calaa kulli qaadicin raximin mid kastaoo raximkiisa gooyey lamaa qaama min cindina ilaa qaama min cindina waa inuu agtayada ka kaco macnaa waxaan ilzaaminayaa ku adkaynaya ninkii diidana aan leeyahay xaraj iyo cidhiiri buu xagga iyaga kaga sugan yahay iyo ismi buu kagaba sugan yahay ruux kastoo qaadicu raxim oo qaraabadiisa gooyo majliska fadhiya inuu naga tago inuu naga kaco oo macnaa aanu nala fadhiisan saasaan anigu leeyahay taas buu ihi falam yaqum axadun lamaa qaama waa ilaa qaama waa ruux kastoo dee qaraabadiisa gooya ayaanu majliska iyaga fadhiyina hanaga tago taas baa uu leeyahay xarija macnaa waqichu fi dayqi wاlsmi ama dayqi wاlsm cidhiiri baan kuga ridaya ujeeddadu waxaan leeyahay oon ilzaaminaya ku adkaynaya dee aanan ogolayna inuu sii fadhiyo ruuxii isaga qaadiraximka majliska iyagan falam yaqum axadun ruuxna ma kicin xataa qaala alaaan ilaa saddex goor hadalkaa yidhi faataa waa yimi markaa nin dhalinyaraa kacay oo faataa waa yimi fatan nin dhalinyari ihi camatan edo lahu isaga u sugnaatay oo qad saramaha uu gooyey mundu sanatayn laba sanadoodba muu arag ama waa gooyeyba edo isaga edadii ahayd oo uu gooyey ilaa muddo dee laba sanadoodba lagaba joogo ayuu u yimi fadakala calayha wuu soo galay faqaalat lahu waxay ku tidhi yabna akhi dee waa ninkaa ay kaba quusateen uga iman jirine gooye walaalkay inankiisiiyow maa jaa bika maxaa ku keenay tayne ma xidhiidhin jirin oo taas arrintii baabay qariibsatay inuu yimaado qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay abaa hurayrata yaquulu xaal uu ku qowliyo kada wakada abu hurayra saa iyo saa tidhi qaalat waxay tidhi irjic ilayhi dib ugu laaban isaga oo fasal weydii lima qaala dakan wuxuu saa uu yihi ha ka kaco majliska iyaga ruux qaraabadiisa gooyey ee uu ugu celceliyey bal sababta soo weydiye qaala mala waa noqday waa soo weydiiyey qaala markaa abu hurayra yihi samictu nabiya salى اllahu عalayhi wasalama yaquulu rasuulkii ilaahay baan maqlay isagoo leh ina acmaala bani aadama acmaasha ibnu aadamku uu sameeyo ama ilma aadam acmaashooda tucradu waa la bandhigayaa cala llahi tabaaraka wa tacaala ilaahay baa loo bandhigayaa cashiyata kuli khamiisin waa maalin kastoo khamiiseed galabteeda waa leylata aljumucati habeenka jumcaha falaa yuqbalu ma aqbalayo ilaahay camala qaadici raximin ku qaraabadiisa gooyey camalkiisii maba aqbalayo oo ruuxaa dee isagu qaraabadiisa gooyey camalkiisii halka dadkaa kale ee de wixii dunuub ahaa laga dhaafayo ama camalkoodii laga aqbalayo isaga waa la dibdhigaya kolley xadiid kaleo inooguba yimi maalinta isniinta iyo maalinta khamiista in waxa weeye dee waxa weeyaan acmaasha ilaah loo bandhigo oo uu dee ruuxii kastoon ilaahay u shariig yeelay buu u dembi dhaafayaa waxaan ahayn kuwa almutahaajirayn ama tushaaxinayn oo dee kolley qaraabogoyntna way soo gelaysaa waa lafti ka cabsan kuwa iyagu isu calool xumaa cadaawo iyo hijro ku kala maqnaa kuwa iyaga waxaa la odhanaya akhiru haadayna xataa yasalixa kuwan camalkooda siaa ku daaya hadduu duubnaado dembigiisa ha ku dhex jira ilaa iyagu ay kaba soo heshiinayaan waana xadiid kale kitaabka inooguma dambeeya bal markaa aan halkaa dambe gaadhno ayaa kale kalaam kalea inagu yar badnaa e ayaa insha allahu tacaala aan eegi doonaa kaas iyo xadiid kaleo dee saxiixa inooguma sugan oo camalka maalinta in la kor yeelo intaan habeenku soo gelin camalka habeenkana la kor yeelo camalka maalinta hortii iyo bal umuuraha jamcintooda iyo kuwan aan hayno markaa dambe iyo xadiid kaloo naseeye ay wariyeenoo bisha shacbaan in acmaasha ilaahay loo bandhigo bal jamcinteedu mar kale inoo iman doontaa ee adigu kaa qaadico raximka ah dee camalg waa kaas waa mutashaaxin waa mutahaajirkii buu noqonayaayo halka dadka mu'miniinta kale dembigoodii looba dhaafaya maalmaha dee mudan isaga camalkiisii iyo dembigiisii sii baa lagu daynaya ama camalkiisii lama kor yeelayo saasaanu abu hurayra u lahaaba wey falaa yaqbalu camala qaadica raximin xdثna محمد بن عمران بن أbي ليلى qال xdثna أيوب بن جابر الحنفي عن آdم بن علي عن بن عمر ma أنفق الرaجuل bal walow xadيث marفوuci macnahan inoo soo socday inooguma yimi halkani waa athar iyada mawquufa weeye محamed بن عمrان بن أbي laylana oo sheeka bukhaariyana koley abuleylahani waa abtirsiintiisa meel dambuu kagaba jiraa oo ninkan waxaa la yidhaha moxamed ibnu cimraan ibni moxamed moxamed kale halkaa awowii noqonaya moxamedkaa dambe ayaa aabihii waxaa la yidhaha cabduraxmaan ibni abi leyla oo abtirsiintiisoo dhami waxay noqon moxamed ibni cimraan ibni moxamed ibni cabdiraxmaan ibni abi leyla markaa bal awowgii waa moxamed ibni cabdiraxmaan iyo awowgiisa labaad oo cabdiraxmaan ibn abi layli labaduba nimo dikrigooda kutubta uu kuba badan yahay midi waa taabici weyn oo aad u shahiir oo cilmi badnaay oo hiqa ahaa kolley magacaa awowgii abuleylana saxaabi buu ahaaye magacaa awowgiina uu isaga iyo wixii kaba beermay awlaaddiisi iyo kuwaasoo kale iyo awlaaddoodii iyo magacaa abuleyla uu raacay ama nisbadaas baa raacday waana abuleyluhu saxaabi buu ahaa oo isaga waa nin hiqa ama maxamed ibn cabdiraxmaan waa faqiih mujtahida oo markan aimada waaweyn aqwaashooda lasoo naqlinaye fuqahada ah shaafici iyo maalik iyo kuwaas baaba lala simaayo ibnu abi laylaha magaciisa inta badan lama sheegay ibnu abi laylaha raggaa lala soo qaado ee ijtihaadkaa leh aqoontaa sare leh raggaa aqwaashooda la raaciya waa ninkan awowgiyo maxamed ibnu cabdiraxmaan walow aanu xadiidka ku xoog badnayn laakiin xagga fiqigu dee heerkaa sare kuma joogay ama ninkan imika iyagoo aan hayno waa nin qolooyin kala duwan ay tawhiiqiyaan walow albani halkan daciifuladab lafdigan uu kuma soo arooriyo uu kaba dhigay isaga iyo ninkan kale uu kasii warinayo labadoodaba uu daciifiyo xadiidkan taa uu kuma daciifiyo laakiin isagoo marfuuco xadiid abu hurayre ayaa macnahan inoo sugan yahay ama ninkan ayub ibnu jaabir isagu oo kale ayub ibnu jaabir ibnu sayaar isagua nin daciifaan leenahay ninkani de ninkan sheekh adigu ayub ibnu jaabir isagoo nin daciif ona xadiidka waxaa laguma daciifinaya atarkan walow dee macno ahaan isagoo marfuuca xadiid abi hurayra macnu inooguma sugnaaday wuxuu yihi markaa adam ibnu cali ashaybani ama alcijrina waa nin hiqaan leenahay wuxuu yihi isagoo ibnu cumar kaba warinaya ma anfaqa ma rajulu ninku ma nafaqeeyo calaa nafsi ama ma nafaqa ma anfaqa ma nafaqeeyo arajulu calaa nafsi waahlihi yaxtasibuhaa xaal uu dee ilaah daraaddii uu laba imanayo ajri iyo hawaab uu ku doonayo weeye ilaa oo ay dhacdo shaksigu naftiisa wixii uu siinayey ehelkiisa wixii uu siinayey qaraabadiisa wixii uu siinayey ajri doonna uu laba imanayo ikhlaasee riyo iyo sumco iyo waxyaalaha taas aan ahayn xaqan ku saaro gudashadii taas uu laba imanayey ajarahu llahu ilaahay baa ka ajri siiya tacaala fiiha waa nafaqadaas ilaahay baa ka ajri siinaya oo dee waxa weeye nafaqadii uu ruux la baxay xataa haweenaydiisa waxa uu siinayo afkeeda waxa uu gelinayo haddii niyo fiican ay la xidhiidho ajri baa ugu sugnaanaya marka wabda bilow markaad wax bixinayso biman tacuulo horta haddaad wax bixinayso cidda nafaqadooda ay laasimkagugu tahe nafaqaynayso kuwa ku bilow fain kaana fadlan hadduu yahay wixii aad haysay wax ziyaado iyagii dheer falaqraba alaqraba waxaad siisaa dee waa ka dhow haddana ka dhow oo say ku kala dhow yihiin ee qaraabadaad u kala dhowdahay infaaqii u kala horreysi wain kaana fadlan haddii waxaad haysaa wax ziyaado qaraabadaadiina ama kuwii kii u dhowaana kaba dheer dheer uu yahay oo doonaysood inaad la baxdo fanaawil ay acdi dee waxa weeya liman turiidu ciddad markaa doonaysee soo hadhaysi oo horta nafaqadii ku horee ciddana nafaqadoodu waajibka kugu tahay eed nafaqaynayso haddana alaqrab falaqrab nafaqadii iyagu waayo waxay wada noqonaysaa sadaqa iyo silay noqonaysaa haddii ay intaa wax ziyaadaad hayso dee adaa garanaya halkan dhigaysa ee ciddii aad doonaysay markaa nafaqadiisii bal waxaan leenahayna xadiidku isagoo marfuuca xadiid abi hurayre waa inooguma yimi baabun laa tanzilu raxmatu calaa qowmin fiihi qaad fiihim qaadicu raximi naxariistu kuma soo degayso qowm uu ku dhex jiro waa sia abu hurayra uu lahaa hanaga kacee nin qaraabadiisa gooye xadaثna cubayd الlahi بn muسى qال aخbarana سulayman abu idami qala samictu cabdالlahi بn abi awfa yaqul can الnabiyi slى الlahu عalيه waslm qal anahu qaal bal hokalley waa markii ugu horeysaynu aragno xadiid bukhaari iyo nebiga salawaat ullaahi wasalaamu caleyh saddex ruux ay u dhaxayso waa hulaaثi cubaydullahi iyo sulaymaankan iyo cabdالlahi bn abi awfa cid kalema mama jirto in kitaabkiisa صaxiixa labiyo labaatan xadiid baa saa dhacay oo hulaaثiyaadka bukhaari la yidhaha barkoodna gaar ay uga saareen muslimna asal ahaan wax hulaaثiya ma laha kitaabkeennana dee markuu dhammaadun baan ogaan karnaa xadiidkan inuu yahay ama dee bal tirada ay leeyihiin hulaaثiyaadka kitaabkan san kuma sugan laakiin hulaaثiyaadka kitaabkiisa asalkaa ku sugan waa axaadiida صaxiixa ama kambal cid kale kama taabanaye sulaymaan abu idaamin sulaymaan ibnu zayd baa la yidhaha almuxaaribi aw اlazdi abu idaamna waa kunyadiisii waa nin daciifa horta waa daciif xadiidkani daciif buu sidiisa u noqonayaa ninkani waa daciif bal dee waxaan leenahay daciifun keliya maahee isagu ibnu maciin oo kale iyo dee meesha ayay gaadhsiiyeen oo isagu bal been baaba ku tuhmayaa ama kuba sheegaya inuu nin been sheega yahay waana ayn markaa xadiidku thulaati haba noqdo sanadkiisu aynoo koobnaadee laakiin cilada weyna kuma sugan waa ninkan sulayman ibnu zayd oo aad u daciifa matrukba ah barhkoodna ay kadib uba nisbeeyeen saa ibnu maciin oo kale laftiga xadiidkana markaa xadiian dee san rasuulka ilaahay uguma tiirinayno inagoo idlaaqayna mahe ina raxmata naxariistu laa tanzilu ma soo degayso calaa qowmin qowm kuma soo degayso fiihim dhexdooda uu kuma sugan yahay qaadicu raximin ku qaraabadiisa gooyey dad ay kuma sugan yihiin ama uu ku dhex sugan yahay naxariistu kuma soo degayso bal de waxa weeye hadday tahay qowmkii iyaguba waxaan ugu kaalmaynayey khalaas waaba isla wada dembi oo kale haddii kalena shumigiisa iyo xumidiisa hor joogsanaya naxariisi inay majliskaas iyo cidda caynkaasi ay kuma soo degto ee xadiid kaleo saxiixa labada saxiina inooguma sugan ayaaba inoo soo socdo waa kan baabu ismi qaadic araxim xdثnا cبداللh بن صالح qال xdثnي الlyث qال xdثnي cqyr عن بن شhهاaب qال أخبرnي محمد بن جuبyر بن مطcم أن جuبyر بن مطcم أخبرh صxaabigaas baa inankiisa uba waramayo أنhu سمعa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahy buu mqلay يquل xaalu kuba qowlayo laa ydkل ma gelayo الجaنaةa جanada qاadic رحm naxariistii baa ilaahay ka goynaya adduunya intuu joogana ba laftigaasa kuba timi shumi iyo baas iyo saancad buu leeyaho dadkii uu ku dhex joogay dhex joogayba naxariis kuma soo degayso haddaba jannada ma gelayo ruux qaraabadiisa gooyo ruuxu hadduu isagoo garanayo waxan inuu dembi yahay goyntani dembi foolxun tahay taa garanaya uu haddana waxaan beeninayo iska diidayo oo kale u banaysanayo goyntan eeg uu banaysanaya dee gaal baabu kuba noqonaya haddii kalena dee dadkaa hore jannada galay muwaxidnimo uu kuba dhinto maca alfaa'iziin jannada ma gelaya bal kolley marka dambaha kuba dambeeye nin jannadii la gelaya dadkii mu'miniinta ahaa ma aha laa yadkhulu janata qaadicu raximin qaraabadiisa mid gooye jannadii ma gelayo kolley xadiidka bukhaari iyo muslim way wariyeene laakiin labada saxiixba laa yadkhulu ljanata qaadicun ma ahayd meel bay dhacday riwaayo dee labada de kolley yani oo dariiqa sufyaan khaasatan yacni qaadica raximin oo intan bal maalan raximka lafdigani labada saxiix buu dhicin laakiin riwaayu dhacay inay tahay dee nooc tafsiir ahaan oo qaadican loo jeeda waa kii qaraabada goynaya laakiin riwaayadan aan hayne adabkii nooguma sugan walow dee aanay labada saxiix lafdigu dhicin waana macnihii loo jeeday halkaasna riwaayaadka qaarkood ay dhacday si waxaan lafdiga marfuuca raxim aanay laba socon laakiin waa macnihii maqsuudka ahaa idraaj iyo tafsiir ahaan mee tafsiir ahaan yimi halkan waa tan inoolaba socoto laa yadkhulu janata qaadicu raximina xadiidku waa xadiidkaa saxiixay nooguma sugan malkana waan raacinaya waa xadiid kooban adigu ama macnihiisaan soo aragne xadaثna xajaaج bnu manhaali qala xadaثna shucbatu qaala akhbaranii mxamed ibn cabdiljabaar qaala samictu mxameda bna kacbin bal labadan mxamed marka la eego in ninkaa hore in cabdiljabaar shucbunba ka wariya cid kaloo aan shucbo ahayno ka warinayso aynu haynaa ma jirto ibnu xibbaanna kitaabkiisa hiqaadka uu ku soo saaray kitaabkeennan mooye kutubtan kale usuusha wuxuu kaga sugan yahayna ma jirto meelna kagama sugna ama maxamed ibnu kacbi waa nin caalim ah hiqo ahaa reer bani quraydo ahaa waa nimankii yahuudeed aabihii wuxuu ahaa dadkii aabihii kacb waa dadkii markii maalintii qurayda reer bani qurayda uu xukumay sacad in la laayo dee uu rasuulkii ilaahayna yidhi xukumkii ilaahay min fowqi sabci samaawatin uu kuba xukumay baad ku xukumtay maalintii khandaq ay cahdigii buriyeen wixii aan qaangaadhin waa laga soo saarayay dee sia lagu hubsanayay inay taariikhday dhasheen lamaba haye waxaa la eegaya xaggooda hooso kii timaha hoose ay kaba soo baxeen ama caanadna nin weyn baa lagaba dhigayay kii aanay timahaasi kaba soo bixinna duriyadaa la raacinaya kacab dad wuxuu ahaa markaa dadkii aan timaha hoose kaba soo bixin dadkiisaa ku badbaaday ninkan uu dhalay taabiciga ah mحamed iبn kacb oo marka la eego caalim fi tafsiiro ee ninkan kutubta tafsiirka kusoo noqnoqdee qowl tafsiir lagaba soo naqliye mحamed iبn kacb اqurandina waa ninkan aan hayno waa nin iqo caalim ah taabiciintii kaba mid ahaa reer bani qurayda abihina xaaladiisa waa taa sheegnay abihina markaa waa صaxaabiya markii dambe islaami xadaثna أنh samca abا hurayraa yuxadiث عan rasuuli الlahi slى الlaه عalيه waslم qaala ina araxima shajnatun ama shujnatu min araxmaan waa taan soo barro macnu waa ilaahay de waa kaa magaciisii raxmaan buu uga soo jeexay magacan raximba marka aahaartii naxariistiisa weeyo naxariistiisaasay kaba midtay kuba dhex jirtaaba taqulu waxaanay odhanaysaa yaa rabbi rabbigayo way dacweyeysaa inii dulmtu aniga waa lay dulmiyey waaba laygooyey yaa rabbi inii qudictu waa laygooyey yaa rabbi inii inii khabarkiibaa xadfano macnaha waxay tirinaysaa wixii lagula dhaqmay wixii lagula mucaamalooday bay tirinaysaa yaa rabbi yaa rabbi fayujiibuha ilaahay baa u jawaabayo alaa tardayna miyaanad raalli ku ahayn an aqdaca man qadacaki waasila man wasalaki way inaan gooyo kii ku gooyey aan xidhiidhiyona kii ku xidhiidhiyey waa xadiidkii isagoo dee saxiixaba aynu soo maray intaasi adagu bal xadiidkan dambe kolle kalaam yar buu yeelane haynoola joogo baabka ka harhsan wallah subxaana watacaala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk